qaar badan oo ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ayaa lagu dhaliilaa xiliyada ay ganacsiyada bilaabayaan inay raadiyaan faa'iido degdeg a iyagoon ka fikirin sida ayaad u sii socodsiin kartaa ganacsigaaga balse taasi beddelkeeda haddii ay faa'iido ka waayaan ganacsigooda bilaha ugu horreeya halkaasi kaga hadha ganacsiga taasi oo muujinaysa inayna markii hore jirin aragti ganacsi oo fog oo qofkaasi ka lahaa bilaabidda ganacsiga qaar ka mid a ganacsatada magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaan weydiiyey su-aasha ah sidee ganacsaduhu u yeelan karaa aragti ganacsi oo fog aniga waxaa layidhahdaa cali binu cabdinuur oo jooga magaalada dhobley ka mid ah dadka ganacsatada dhobley maasha alla walaale ganacsiga qofka ma aragtay hadamgiisa fog muxuu u yeelan karaa ma aragtay inuu ganacsigiisa ku sabro in badan alxamdulilah dulqaad iyo manaag u muujiyo mar allala markii alxamdulilaahi oo la kulmo ma aragtay hoos u dhacna inuu dulqaadkeeda u yeesho uuna ku fikir ma aragtay sidii hor uu socon lahay haddii jeerna uu ma aragtay qofku kalsooni isu muujiyo inuu asaga hor isku riixi karo ma aragtay oo wax walba ma aragtay alxamdulilaahi wadana ka dhaaq ma aragtay ku gudbi karo oo ma aragtay soo diriso balse mar walba qofku inuu ma aragtay ku hamiya inuu hal hamis sare u gaar ma aragtay oo businesskiisa kor u socda wixii alxamdulillah ku faa'iidina ma aragtay u gartay oo sida shayga asaga ku faa'iidina u laazima ma aragtay hor socodkiisa ma aragtay alxamdulillah uuna ka fikira had iyo jeer sidoo maarta alxamdulillah maanta duuqa saarna beri wuu faa'iidaya marka uuna ka raja beelin ganacsiga uuna mar walba alxamdulillah maarta ku dadaalo sidii hor hor socodkiisa maarta uu la wajibaara insha allah waaad maxamed sheekh waxaa waye su-aashaad qofka siduu u yeelan karaa aragti fog qofka biniaadamkana waxaa waye markuu xamil leeyahay mise uu rabo inuu galo u galo saaxadda ganacsiga dadku isku fikir maaha qofba si uu wax ugu fikiraa oo hami u yeeshaa niyaho waxaa weeyaan qofba horta waxay ku xirantay aragtidiisa iyo wuxuu ka aaminsan yahay muxuu ahay becsharada hadda ahaantii aan markaan iska hadlo markaan soo galaya saaxadda ganacsiga wallaahi meel laga bilaabo iyo meel iga jira maan garanayn yasta ganacsi unbaa maqle marka inaan bilaabo markaan damcana waxaa waaye dadku ii horreeyan baan la tashtay oo aan dhahawarniyo ganacsiga sidee waaye xaguu ka bilowdaa maxaa faa'iide maxaa khasaare eh dee wax haddii lagaa horreyn oo lagu warramayn obvious waxaa waaye khasaaro waad gale marka aniga dhalinyaro badan oo asxaabta iyo ganacsatadaan la tashtay waxayna ii sheegeen ganacsi lagu sheegay horta un samir ma ahan maantaan wax bilaabi isla beri waan guulaysani wuxuu u baahan yahay wakhti badan oo fog